dhismaha wadooyinka iyo weliba door muhiim ayay ku qaadayaan horumarinta iyo koronqaadowka kaabyaalka dhaqaalo iyo sidoo kale koronqaadowka bilicda magaalooyinka qaar kumid hanraabtirka ganacsadaasi hareeraha wadooyinka degmada dhoble iyo waliba iyo sheegeena in saameyn ku weelatay ganacsiyo dhismaha ku dareera wadada weyn ee dhamaraasa bartamo magaalada walina iyo sheegeena in ganacsisho hadda suri maadaama walaagii ganacsi miilanka dhisanaye la burburiyey waana waxaana kumid ah bilaanta miilasayka ganacsadaasi saameynta ganacsisho kuweeladay dhismaha wadadaas laka dhisaya degmada dhobley ee gobolka jubbada hoose magacayga waa caashe maxamed aadan waxaan kamid ah aan ku ganacsan jiray wadada la dumiyey hareeraheeda saameyn aada weyn bay nagu yeelatay dee waxaan ku idhi islaan buulkay ay deganayd la fujiyey maxaa saameynta ilagba ku yeelan baad u malayn adiguba waad ka dareemi kartaa saameynta ay nagu yeelatay amaba soo koobi karo wallaahi saameynta ay nagu yeelatay runtii way adkaatay meesha loo ganacsan lahaa sida inta u badan yahay dadku xullatiga xaafadahoodii iyo dee ruux ruux baa laga yaabaa inuu meel yar helay ama uu ruux la fadhiistay ama meel yaro buula helay inta badan shacabku wuxuu aaday guryahooda magaceyga waxaa weeye mariyam cali walaala waxaan ka mid ahaa dadka ku ganacsada wadada dhinacyaheeda annaga meelihii baa nagala dumiyey waxa ilaahay abuurta haddaan hayna mala xaafadihii baan iska fadhinaa maxaan ku dhahay ma haysano saameyn weyn xoog badan bay nagu yeelatay duminta waxaan ku dhahay ladumiya wadada hareeraheeda iyo meelayoga aan ku ganacsan jirnay marka wallah iska dhibaato un waxaan ku dhahay dad hadda marka noloshooda ku tiirsan tahay suuq iyo waxaas baan ahayn haddaan waxaan hayno maleh aniga hadda ka maryan ahaan xaafad baan iska joogaa waxaan qabta maleh alaabta xaafadda iskaga xareysan tahay meel la degaayo maleh marka hadda maalan waa un dhib un soo siyaado un meelaha la duduminayay suuqyuha meel la dega la-yahay marka dhib male insha allah in laga bixi doono malaynayaa haa saameyn xoog u weyn barta aniga ahaanteedii ugu yeelatay amkao suuq baan joogo suuqaa fariisan jiray alaabteydii gurigan iskaga xareeyay meelaan degaan waayey dukaan la degaayo male meel ilaa abuurto la aadayo male